si loo helo tiro gabdho u tababaran mihnada saxaafadda ah ee ku nool magaalada jowhar ayaa maamulaha macadka tababarada iyo teknolojiyada buundo abuukar cabdinaasir cali riigaash sheegay in ay tababar u furi doonaan ku dhowaad toban gabdhood maadaama gabdhaha ku dhaqan jowhar ay yihiin kuwa ku yar xarumaha warbaahinta waxaan kaloo rabaa maanta waxaana la joogo qayb ka mid ee warfaafinta waa dhanka ardaydii jaamacadihii waa gabdhaha aaday usoo batee laakiin waxaan rajeynaynaa wariyaasha gabdhaha inay aada noogu yaryihiin marka iidana halkaa waxaan ballanqaadaynaa ilaa iyo toban gabdhood oo dhanka digitaalka wariyaasha ah inaan u tababari doono insha allah iidana taas dhankaas horumarinta gabdhaha wariyaasha ah iidana insha allah waa tababaraan u sameyn doonaan halkaana kan ballanqaadaynaa sidoo kale abuukar cabdinaasir ayaa bulshada ugu baaqay in ay sare u qaadaan barashada tababarada la xiriira teknolojiyada casriga ah sidoo kale insha allah waxaan rajeynaynaa horumarkii iyo dadaalkii bulshada inaan halkan kasoo wadno oo dhalinyaro badan oo teknolojiyadda wax ka garanaysa horumarka bulshada iyo deegaanka qayb ka noqota inay aan soo saarno haddaba waxaa jiro dad badan oo macadka ka qalinjibiyey xafiisyada dowladda hirshabelle ka shaqeeya hay-adaha qaarkood ayagoo dugsi sare dhiganaya ka qalinjibiyey jaamacada galeen hadda inayna soo wacan noo mahad celinayo oo dhahayo maalintaas marka kombyuutarka baranayay muhiimad inuu leeyahay ma umalaynin laakiin hadda buugii iyo qalinjibinta qurwaa aada u iga caabiyay kombyuutarkii aan bartay qaarkood shaqooyin hay-adaha n g o inay ka heleen xafiisyihii fadhiisteen kadib dib nala soo xiriiray maalintii kombyuutarkii aan bartay maanta miraheeda guranoona oo wax badanoo naga saaciday goobihii shaqada marka aan tagnay marka iyadana insha allah dhammaan bulshada waalidiinta waxaan rajeynaynaa in ilmahooda ku dhiirigeliyaan inay kombyuutarka bartaan macadka tababarada iyo teknolojiyada buunda waxa uu ka mid yahay macadyada waaweyn ee ku yaala magaalada tani jowhar caasimada maamulka hirshabelle